waad mahadsantay bakar waxa abaaruhu sida la socoto wadanka meelo badan bay ka saameeyeen waxaana ka dhashay xanuuno related la ah sababaha abaaraha oo ay ka mid yihiin ugu badan yahay xanuunka shuban biyoodka kalabada soo raacnayay jadeecada oo meelo badan iyaduna ka jirta shuban biyoodku marka la eego wuxuu ka dhacay meelaha xaggan galbeedka ilaa soofar ugu xigto borame iyo meelo xuduud ku teegsanoo ilaa gobolka togdheer ugu badan siiba gobolka togdheer waxaa ku odhan karaya wuu saameyn badan magaalada burco marka laga laga bilaabo ilaa buuhoodle ilaa wirwidh iyo ilaa xaggan galbeedka duruqsi xaaji saalax iyo dhulkan la yidhaha balliweynta oo dhane wuu ku teedsan yahay ilaa xanuunada iminka laga daweeyey ama dadka usoo dhacay xanuunkaas waxay gaadhayaan dad ka badan saddex kun iyo lix boqol oo qof dadka u dhintay waxay yihiin boqol iyo soddon iyo sagaal ee aanu ognahay goobaha caafimaadka laga rejiskareeyey marka waa dad la odhan karay waa boqolkiiba afar ayaa u dhimatay inta kale waxaa lagu guulaystay in amarka ilaahay lagu badbaadiyo inta badan xanuunadana markay faafaan dadku waa kale nugul yihiin caruurta yaryar ee dhallaanka xilliga da-da shan sano ka weyn xanuunadan iminkaa tirsoo dhan dadka ugu badan ee haleelan waa kuwi runtii maadaama uu ahayd waqti abaara xanuunkan abaara keentay dadkun iminka jilicsanay waxay isugu jiraan dadka yaryar ee da-doodu shanta ka yar tahay iyo maxaa la yidhahdaa ilaa iyo kuwa ugu waaweynba da-da ugu waaweyn oo dad saddex islaan doraad dhimatay allah naxariiste saddex iyo sagaashan jir bay marka waxaan ku odhan karaya dadkaasi waa dad isku dhafan tirada dadka nafaqa daradu markaa hayso nambarka idinku haysana diiwaangeliseen ama keydkiina xogta ku jira waa imisa siyaalay u kala qaadeen maxaa la yidhahdaa xogahan aanu hayno oo ah mid culus oo ah macluul iyo mid heer dhaxa ah oo la odhan karayo dadku intooda badan waynu ku jiraaba iyo mid ah bilow oo fudud marka ilaa iyo hadda xogtaanu hayno dadka halista ugu jira maxaa la yidhahdaa macluul waxa weeye siddeed iyo toban kun dad gaadhaya ayaa maxaa la yidhahdaa halista ah ay ku sugan yihiin kuwa kale meel dhexaadka boqol iyo labaatan kun oo qof ay yihiinba iyo shan iyo afartan kale oo dumarka iyo caruurta shan iyo afartan kun oo dumarka iyaguna uurka leh ayaa iyagana shan iyo afartan kun gaadhaya dadka ama ama dadka uureysan karaya ee nafaqadaradu hayso inta laakiin dadka ugu halistahaya sideed shanta ka yar da-doodu waa sideed iyo toban kun cudurada kale soo raaca iyaga maxaa ka mid ah isleediin ama walaaca idinku haya ka wasaarad ahaan xanuunada kaa ku xiga waxa weye xanuunka jadeecada oo runtii aad u badan iyo oofta kullina markuu xanuunka uu dadku ay jilicsan yihiin xanuuno badan oo kale halisa waxaan uga mahadnaqaya wasaaradda caafimaadka shaqaalaheeda ee goob kasta jooga wasiiradeeda madaxweynaha cid kastaoo ka qayb qaadatay dagaalkan aanu ku jiro nagala qayb qaadatay ammaan baan u celinaya saxaafadda inta sida wanaagsan uga uga hadasha runtii waxaa jira dad badan oo iyaguna community ka mid oo iyagu jeebkooda ka bixiyay dhakhaatiir dad dawada ka bixiyey hay-adaha caalamigo iyaguna gacan weyn naga geystay baan ka gudbinaya hase yeeshee waa dagaal aan weli ku jiro stil intaasoo dhan waan u baahannahay caawimadooda inta badan marka laga yimaado adeegyada caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan cudurada la sheegay lagula tacaalo waxaa jira fariin ay had iyo jeer dhakhaatiirtu u gudbiyaan dadweynaha halkan waxaa jooga doctor cabdi cabdilaahi waxuu ka tirsan yahay dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka fariinta wasaaradda caafimaadka ee gudbinaysa maxayd waxaa weeyaan kow wakhtigan in biyo fadhiisinada roobkiibaa daayay biyo fadhiisinada sidii layskaga nidaamin lahaa waa ee bulshadu noogala qayb qaadan lahayd waa qodobka labaadna waa basrinta qashinka qashinkii xoolihii dhintay wixii oo dhan inaanay noqon cudurkii inay dib haddana u koosgareeyaan oo ay mar labaad u keenaan iyagana in la basriyo oo dadweynuhuna nagala qayb qaataan hay-adihii shaqada ku lahaana ay ka howlgalaan doorkooda qaataanna waanu aada u dhiirigelinaynaa ta kalena waxa weeyaan isticmaalka biyaha iyo nadaafadda marka biyihiina in biyo karsan aada loo isticmaalo oo biyaha layska kariyo wakhtigan xaadir